suuraddan toddobaad waa suurat alacraaf oo suuradaha dhaadheere qur-aanka ku jira ka mid a saddex mawduuc ama afar mawduuc ayay ka warramaysaa aada ugu nuxnuxsanaysaa ugu horreyn kitaabkan kariimka ee wanaagsan ee ilaahay xaggiisa ka yimi iyo khayrka badane ku sugan midka labaadee suuraddu ay ka warramaysaa waxa weeye asalkii aadamaha oo maaragtay abulbashar in intan oo dhan oo ilmo bani aadamay halkay ka farcameen iyo nuxurka iyo xikmadda ku jirta qisadaas oo ah in aabaheen aadam uu la colaatamay mid oo ibliis la yidhaahda acwaan iyo xerna waa leeyahy manay dhammaanina way joogaan oo way isku dhaaban yihin idan halkaa waxaa ka dilaacay siraaci iyo loolan bayna almu'mini waalkaafir waalxaqi waalbaatil waanu soconaya waa taxanay waxaynu arki doonaa marka ay suuraddu ka warramaysaa kale inaanu wax teellaa u dhiganin cadowgaasi waalidkaa isaga hadhna inaga aanu inoo jiidayn dabeedna waxaad arki doontaa in arrinka qisada habka looga warramaya aanay ahayn keliya qiso aadam iyo ibliiskaasun dhex martee laakiin weerarka ku dhacay wuu inagu soo maqan yahay digniindaana ilahay wuu ina siinaya afar jeer bay soo noqonaysaa yaa bani aadama yaa bani aadama ilmo bani aadamo ilmo bani aadamo waa digniin ilahay u bixinaya tilmaan digniinna waxaa had iyo jeer haddii col soo socdo oo waxaad aada ugu baahan tahay in laguu digo ayaa waxyaabaha ugu baahi badan aada ugu baahi badda weliba cidda kuu digaysaana si aanad u salbabaqin cid warkeedu sugan yahay oo laga qaateena oonu shaki lahayn inuu yaho ilaahay baa tabaaraka watacaala cid war laga qaatana ugu wanaagsan suuraddu waxay ka warramaysaa dad waxay halkan kala cadfadaanba lagama maarmaan inay tahin laga safraa marka la safray la dhaadhace aakhiro la tagana saddex qaybood un bay noqon asxaabu aljanna asxaabu annaar asxaabu alacraaf intaba muuqaalkay leeyihiin baa lagaa siin doonaa waxaa markaa uu qur-aanku sii bixinayaa kale cadaawaddan iyo loolankan adaga xaq iyo baadilka ka dhexeeya labadooda ehel in namaadij iyo tusaale uu leeyahy tusaala laynaga siinaya aadam oo qura ma aha laakiin ilaa toddoba nebi qisadood ayaa laynoo dhiibaya akhiiran waxa ilaahay uu kusoo gebagabayn doonaa insaanku waxa kaga badbaadi karo ibliiskaas oo alla inuu keligii waxido suuraddu markaa tawxiidka rabbi uu kusoo gebagabaynaya bismi illaahi araxmaan araxiim aliflamim sad allahu aclamu bimuraadihi bidalik allun baa garan tafsiirkeeda nebigu maadaama aan ufasirin inana fasiri mayno waa cijaaska qur-aankunbay tusinaysa kitaabun haadaa kitaabun kana akhriyaysaan waa qur-aan unzila ilayka nebi maxamed oo lagugu soo dejiyey falaa yakun yuu ahaanin fii sadrika laaftaada xarajun minhu cidhiiriyuu kaga sugnaan litundira bihi si aada ugu digto dadka ayaa lagugu soo dejiyeeyo wadikraa lilmu'miniin dadka alla ka cabsanaya mu'miniinta ee rumeeyeyna si ay u waantoobaan marka dee waxyiga rumayntiisa iyo raacidiisa iyo kubaaqidiisuba hawl bay leedahay hawl iyo tacab weerar baana dee qofkaa kusoo muqano waa lagu soo jahaysan idan markaa inuu ciishoodo oo uu idhaahdo shaygan kulule aad sidatee lagu kohanayo miyaad iska dhigtid maya xamil baa laleeyaho xejiso oo markaa sabir yeelo dadkana qaar u dig oo kuwaan ku waantoobayna kuwa mu'miniintiina way ku waantoobi doonaan doorka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa balaaqa mubiinkaa iyo iftiimintaa ummadda u iftiiminayo isku dayay inuu badbaadiyo ummadda waajibka saaranna alla waxau ihi ittabicuu raaca maa unzila ilaykum min rabbikum ummad yahay waxa laydinka soo dejiyay ilaahiinna xaggiisa maadu waxay tusinaysaa tafkiim shayga weyn ee la soo dejiyey ilaykumtu waxa ay tusinaysaa in innaga laynoogu talagalay ummadii hore maaha kuwa aan jooginna ma aha qoryaha iyo buurahana maaha cidda loogu talagalay laakin waa ilaykum waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim maa nuzila ilayhim waa ka dadka loogu talagalay lagu soo dejiyey min rabbikum waxa ay tilmaamaysaa addoonku cid uu ka amar qaatay ilaahiisaa wanaagsan huwa ahlu taqwa wa ahlulmaqfira min rabbikum kii idinka idin abuuray walaa tattabicuuha raacraacina min duunihi inta alla ka sokaysa awliyaa kuwo kaloo ilaahayaal ka dhigataan ama la adeecayaal qaliilan maa tadakkaruun in yar ayaa waantoobaysaa ومعد واسلية التوكيد قليلا ما قدر آب السير باتذكرون باتوبيس وكم من قرية مقالوين بلدان أهلكنا هلاك أهلكناها أيام هلاكنا كم يكذا يكيتا وحاي كمدهين يكعين تسمى في علم النحو كناية العدد وهذا يجعل لو تلماما مركا عدد الله يرمى الضهيو أيام استعمال هيريدا مركا كم من بدن وبدن ومن قرية مقالوين بان أهلكناها ودد كدوني ونعوض أوتر هلاكني فجاءها بأسنا بياتا عذابك يجي له من قورها بينما أو هم قائلون أما إيجا أو إسكتشي في يلا وهري مسيح لي مرون بوي معنا تسمح الماما يسا هدو وحوقي هو أنت أنا دي ساي تاغن تهي أما أوليه ساي وحنفع يا وحصوص أيو كسي قاشامل حلم أوغين فما كانت دعواهم هل كدقوا دي من نقول إذ جاءهم بأسنا balaayada iyadu markii ay u timi lahan qaaruu mar inay yidhaahdeen mooyaane innaa kunnaa vaalimiin innaga ayaa gardarro ahay gardaroonnay innagaa waxaan isugu wacnay marka dee waktigaana cabashada waxba ma anfacdo kolkii ay sidaa u tegeen ay aakhira u dhaadhaceenna arrinka halkaa la iskaga harin maaye su-aal iyo xisaab iyo abaalmarin baa jirta falanas'alanna buu ilahay waanu su-aali doonaa oonu weydiin doonaa aladii aladiina ursila ilayh aladiina ursila ilayh ummadihii rususha loo diray su-aal baa ku dhici ummadaha walanas'alanna almursaliin rususha laftigoodana waa la weydiin oo rususha su-aasha ku dhacaysa ee laleeyahay ummaddaadii ma gaadhsiisa ogaba isagu waa uu isfaraxaya markhaatina wuu helayaa waxaase ay ku soo noqonaysaa iyada laftigeedu ciqaabay ku tahay uun ummadahan laftigooda ummadday kusoo noqonaysa markay ummaddu fashilanto ee rasuulku uu iska riixo ee waajibkiisii inuu gutaa caddaato xujuunbaa ku oogmaysa falanaqusanna calayhim waanu warrami doonaa bicilmin qiso iyo warcadayn oo cilmi ku sugan ilaahay intuu warramo xaqaa'iqa uu u caddeeyo ayaa wax cilmiyaysan buu u keenaya waxyaabo alcad ayaa wuxuu ku tusinayaao iyadoo uu kari karayay inuu naarta geliyo maadaama qofkani uu mutaystay ayaa cilmigiisaasoo uu muujinaya awgeed ayuu rasul keenaya malaa'ig wax qoraysuu keenaya kutubtii la qoray buu keenaya markay qanci waayaan baa la miisaamaya mar iyada oo la miisaamayo camalkii iyo qofkii iyo xaashiyihii intaba nusuusta waa ku soo arooraysa waxaasoo dhan waa loo kuurgoynaya hadduu ka soo wada dulboodana dee laftiisaabaa la leeyahay la isfiraariyoo kala baxo xubniba hadle alla waxa uhi wamaa kunnaa qaa'ibiin mana maanaan ahayn kuwa ka maqan oo boqorrada iyo dadka arrimiye dadka laga tala qaataa raciyadahooda way ka maqan yihiin dabeetana way murmaan marka la xisaabtamayo ilaahay markiisa horeba ummadahan kama maqnay ku xisaabinaya waaba arrimahooda uu la socod wallaahu min waraa'ihim waxiid wuu koolay walwasnu baa ilaahay uhi kafadda iyo miisaanku yowmaidin maalintaa alxaqu mid jiro wey waa haabit baa ilaahay uhi waanaynu rumaysanay saa qur-aanku u sheegay faman haqulat mawaasiinuhu qofka miisaankiisa khayrku uu cuslaado fa ulaa'ika hum almuflixuun kuwaasi waa liibaaneen kuwaasi waa kuwa liibaanay keligood waman khafat mawaaziinuhu miisaanyaalkiisa khayrku cidda ay fududaato fa ulaa'ika kuwaasi aladiina khasiruu anfusahum waa kuwa nafahoodii guuldareeyey bimaa kaanuu ahaantii ay ahaadeen biaayaatina yadlimuun aayadaha iyaga ayay ku gardaroonayeen oonay xaqoodii marinin oy ku xadgudbeen marka balaayadu halkaasay ka raacday saasaa ilaahay uu tilmaamay oo dadkii dee waa loo dhigay kafadda iyo miisaankaasaa lagu kala baxay haba ismay weydaanaba walaqad makkannaakum fi lardi dhulka ayaanu idin dejinnay dibu dejin baanu dhulka dad ihaw idinku samayn oo wixii aad ku degi lahaydeen idin anfici lahaa baan halkaa idinku samaynay wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiihaa dhulka dhexdiisa macaayisha habnoololaadkiini iyo waxaad ku noolaan lahaydeen wixii dad ku noolaan lahaa marufli soo ummad walilaa halka ay ku nooshahay habkay ugu noolaa lahayd baa ilaahay u sakhiray kuwa aad aragtee xaraaradda iyo kulaylka ku nool macaayishtooda iyo habkay u noolaan lahaayeen baa ilaahay u diyaariyey iyo inay daaqa iyo tamar u yeeshaan kuwa aad aragtee qabowga iyo barafka cagafka ku riixaya habkay ugu noolaan lahaayeen iyo say wax ugu soo bixi lahaayeen qaliilan maa tashkuruun inaad u yeer baa mahadnaqaysa walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay waa aadam ayaa ilaahay u abuuray dee abuurka aabaheen u abuuray innaga ayaa ku laynoo nisbayn karaa marka innaga laynoo nisbayo le waanu idin abuurnay khalaqnaa abaakum uma sawarnaakum dabeetana waanu idin qorshaynay oo habkii muuqaalkii ugu wanaagsanaa baanu idiin abuurnay aadam baa ilaahay sawirkiisii uu bixiyey tilmaantii dhifkiisu ahaa uma intaa kadib qulnaa lilmalaa'ikati waxaanu ku nidhi usjuduu liaadama aadam u sujuuda sujuuddaasina waa ilaahay baa le sujuuda waa ku maamuusan waxaana uu doonayaa khalqigiisan ka agdhow aadam inay kala baxaan oo cid nacaba iyo cid gacala uu aadan kala ogaado ayaa la doonayaa fasajaduu yaa ibliisa way wada sujuudeen kaa mooyaane lam yakun min asaajidiina kuwii fooda dhigay isagu kama mid ahayn qaala waxa idhaha uri maa manacaka maxaa kuu diidee kaa hor joogsaday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad aadam u sujuuddo id amartuka kolkaan ku faray ilaan amarka ilaahay dhacyaaba wuxuu mudanya in la fuliyo fatashaad kala iyo faallo kala iyo xikmad la raadiye iyo maya id amartuka baa ilaha u leeyay macaa caqligu markaa majaalaguma banaana in uu muran ka keeno ee amar ilaahay kol hadduu yimaado waa la fulinaya qaala wuxuu ihi ana khayrun minhu dee anaaba ka khayr badan oo khalaqtanii min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu min qiinin isagana loobaad ka abuurtay markaa waxay iga baxday buy markii aan isqanciyey weeye macaa aan qiyaas sameeyey waxa waa kii qiyaas faasida sameeyey ugu horreeyey sida uu leeyahay axadultaabiciin marka wuxuu yidhi dee uma habboona ka fadliga badani midkii uu ka fadliga badnaa inuu u sujuudo taasuu yihi marka marka wuxuu baal marayaa id amartuka amarka ilaahayba muu eegina waxbu qiyaasa qaala ilaahay baa waxa uhi u cuqubeeyo fahbid minhaa ka deg bal jannada ama samada famaa yakuunu laka kuuma habboona an tatakabara fiiha inaad isku weynayso inaad ku kibirto halkan kuuma habboona inaad mahadnaqdaa un baahay fakhruj ayaa layidhi bax oo weydaaro innaka min ashaakiriin waxaad ka mid tahay kuwa la dulleeyey marka abaalka noocana buu leeyahay insaanka aan u hoggaansamin ama ummadda aan u hoggaansamin ilaahay amarkiisa laakiin yidhaahda hadduu ilaahay yidho uu rasuulku yidhi dee annaguna waanu nidhi udhayada ayaan nidhi oo sidaan nidhi oo sidaan nidhi inay dadku yidhaahdaan raadka ibliis wey qaala markaa isaguna waxau idhi andirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinka lasoo noolayn doono khalqiga balcagtaydhig buuri u arkaya inuu ilaahay awoodda leeyay laakiin aafaku dhacday u weydaartay qaala ilaahay baa idhi innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka midta ilaa suurta inta la afuufayo markaa markuu isku habsaday waxa keligii usoo faydfaydanayaa waxa weeye in lala godgalo in lala godgalo halka uu gelayo lala galo idan markaa waa xaasid ayuu ahaa ninkani xaasidkii ugu weynaa iyo kilibkii ugu weynaa intaba isaga ayaa sameeyey ibliiskaa isaga ah xasadka kiisa dee ugu xunna waa ka mid haddii adigu aada halaagsanto inaad jeclaato dadku inuu wada halaagsamo oo aad tidhaahdo dhan walba ha lagu qabo mushkiladda ibliiska laga dhaxlay ka mid ta qaala markaa waxau ihi fabimaa aqwaytanii ambinta aad ilaahay oy ambisay sababteeda la aqcudanna lahum waxaan u fadhiisan doonaa siraataka almustaqiim jidkaaga toosan wuu og yahay jid toosan inuu jiro sidaasuu ka badheelay jidgoyn baan geli bu awal dhuljiig buu noqday marka halkaasuu fadhiistay marka waa la inoo fadhiyaa jidka aynu ilaahay u marayno raali noqoshihiisa u marayno jannadiisa u marayno waa la fadhiyaa keligiina maaha waa la weheliyaa oo colaal buu wataa uma la aatiyannahum waxaan kaga iman doonaa min bayni aydiihim xaggooda hore wa min khalfihim xaggooda dambe وعن أيمانهم برجياشودا وعن شمائلهم بلحياشودا دول بأفر تجيهو وتجد هلي ميسد أكثرهم انتو دبضا شاكرين يبقى كوما هضنا غير ما أركي دوتيب انتو دبضاني كعن السير بيكيني إلهي ويكو كعن سير دوران marka dee afarta jiha unbay tilmaamaysaa oo colku marka uu dhinac kuu xaalad milatari kolka eego colku kolkuu dhan kuu baneeyo iyo markuu afarta jihaba kaa maro doobu geliyaba la colki dabeetana halkaasi waa waa loo yaabaa waxay tilmaamaysaa marka inaanu meel la kuu reebin aimada qaarkood waxay isku dayeen inay yar kala jiheeyaan afartan oo xagga hore iyo xagga dambe waa adduun iyo aakhiro aakhiraa kaa horeysa iyo aakhira kaa dambaysa labadaba waa laydhaa adduunyadana waanu qurxin aakhirana waanu bushaarayn inaanu waxba waayin midigta iyo bidixda midigtaan kaga imana wax alla wixii dhinaca midig ka xige khayr ah oo dhana wasilaado u dhaqaa waan ka taakayn doonaa dhagax baan uga dhigi bidixdan ka marayo waan usoo jiidi doonaa siduu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam naartana waxaa lagu deyray wixii ay jeceshahay naftu jannadana waxaa lagu dayray wixii ay neceb tahay nafta qaala markaa ilaahay baa waxa uhi ukhruj minhaa bal ka bax halka oo halka uu joogo un meesha laga eriyaana u qalmini waa meel maamuusla un ama ha la yidhaahdo jannadii ama ha la yidhaahdo samadii ama ha la yidhaahdo minhaa malaa'igtu majmuuceeda ka mid ahaa ee uu ku jirayba ha la yidhaahdo dee samaduna waa xagga kole un wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun absaaqaduna xagga kore ay ka imanaysaa iyo shayga laydin yabaao jannada isna waa xagga sare ka bax baa lay halkan maduuman madxuulan adigoo la ceebeeyey oo cay leh ceebaysan madxuulan la fogeeyey laman tabica kabaa ilaha wuri allana daabadan u dhiga cidda ku raacdee minhum ka mida kuwa aadam dhaleed sheegaysa laamla-ana jahanabo baan ka buuxin doonaa minkum ajmaciin dhammaantiin intaa ku raacday way ajmaciina intaa halkaasa laga buuxin doona waa ka nebi aadam calayhi salaam wuu dhegataagaya wuu yaabaya marka la ydhaha akhrij bacsa annaar bal intii naarta gelaysay soo saar ilaahayo waa intee dabeetana waxaa leeya dee kunkii mid un daa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxaanad la yaabsantaha ee qaar indhaha ay leeyihiin asraqa ah ama in cirkeli qaarna indhaha yaryar yihiin ee aada la yaabaysee dhan walba ka maray dadka muslimiinta ah markaasaa laga buuxinaya dab laga siinaya kolkaa qofkaasina wuxuu usoo harayaa un jannada ayuu usoo haraya kolkii dabeetana isaga arrinkiisii halkaa maray ilaahayna halaagaasuu dusha uga tuuray isagiina wixii raaca aadam baa loo digay wayaa aadamu baa ilahay uli aadamow uskun anta wa zawjuk adiga iyo xaaskaagu ooridaadu waxa ay iska degtaan aljannata dega fakulaa min xayu shitumaa waxaa wax ka cuntaan meeshii aad doonaysaan xayu shitumaa aimada qaarkood baa akhriya hamsaha bedelaya meeshii aad doonaysaan wax ka cuna waa fasax guud weeye walaa taqrabaa haadihi shajarata geedan un iska ilaaliya waa geed loo tilmaamay fatakuunaa min aaalimiina lagama qarinina waxa le waxayna ka mid noqon kuwa dulmiga sameeyey xadgudbayn bay ka mid noqon doontaan haddaa geedkaa cuntaan marka waa masaladeen waxaana soo tilmaamayna waa idin wada mubaax laakiin midhkaasun iska daay fawaswasa lahuma ashaydaanu marka dee qisadii meesha way ka baxdo qisa israa'iiliyun bay iska noqotay islaantiibaa aadan soo qabato dabeetana ama ibliis baa dayada ka tusiyey biyo mid nooceediya buu tusiyey oo markaasaa dabeetana aadam ay soo qabato geedkiaa lagu tijaabiy qisada caynkaase iska sheeka xariirun iyadu khuraasaad loo duruxulayo un malaha dumarka iyo in dembi aanay lahayn loo soo duwo fa waswasa lahuma shaydaanu buu ilaha yidhi shaydaan baa labadoodii labaadiyeeyey dacasilan buu kusoo kiciyey lahumaa way wada jiraane ogow liyubdiya lahumaa si uu iyaga ugu muujiyo maa uuriya canhumaa wixii laga qariyey oo min saw-aatihimaa xumaystoodiiya waa markaynu ereyga sidiisa u macnayneen xumays waar xumaysta qari baa laydhaha qofka soo fayda ee agabkiisa inaga asturi waaya xumaysta qari baa laydhaha xumaystii ay lahaayeen ee laga qariyey wuxuu ilaahay kaga qariyeyba aimada qaarkood baa tilmaamaa waxay gashanaayeen waxa uu ahaa dar uu kasii joogo ciddiyahani waana lahum daliil dee daliilkaasi xaguu jiraa jiruu ciddiyahani kasii joogo asturnaanuu kasii jiraaday waxay doontahaa ilaahay baa qariyay kii laga qariyay buu doonayaa isagu inuu u faydfaydo markaasuu dabeetana tan maray wa qaala waxau uhi maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi ashajara ilaahaynu geedkan idinkumuu diidin ilaa an takuunaa inaad noqonaysaan mooyaane malakayn malakayni laba malag malakaynidu ma huba inay sabcada ka mid tihiin kale malakayni haddii laga kaafka la hoos dhabo oo dee qila suganoo sheedaha inay noqoto waa boqor laba boqor ba idin noqon weye ama laba malag dee malagna waa iska macruuf fidrada iyo abuurka wanaagsan mar walba wanaagunbu u qoraa wanaagunbu u kiraya ecna shaydaan baa ayaa loo nisbaynaya wixii fol laba malag ba idin noqon aw takuunaa min alkhaalidiin ama waxay idinka mid noqon doontaan kuwa waara waa idin waari ama malagna waa idin noqon ama laba boqor ba idin noqon intaa kumuu daynine cala alla ku dhacday waqaasamahumaa markaasuu xagaf uga siiyey oo u dhaartay innii lakumaa buu leeyahy anigu labadiinan cid kale maan sheegina la min annaasixiina waxaan ka mid ahay kuwa la talinaya qof hadduu wax kuu sheegu kuu dhaartu kuudhaa waxalla waxaan kaa doonayaa ma jiro waa taaw ama qaada ama diid dee runtii waad arkaysaa saameyntay kugu leeda meeshana dee dembi horo ka dhacay iyo dad wax isweydaariye lama aqoone tii ugu horreeya afaysnaa wey aabihii u weynaa mufsidiinta wey dabeecadda insaankana waxaa iskaga jira inuu wax badanna helo aanu weydaaranina kuna waaro sidaa darteed baa markuu ilaahay ahlu jannaha u bushaaraynayo dadka jannada ugu bushaaraynayo waxa uu tilmaamaa khaalidiina fiiha waxaay waxaase helayaa suurat raxmaan afarkeeda ah oo fara badan fara badan bay helaya waxaa loo raacinaya un xagga dambe khaalidiina fiiha waa halka dadkani ay ku dadaalayaan inay wax badan urursadaan maal iyo madaxnimada dabeetana wixii ka dhaawacayana ay iska eegaan ee dadka kusoo jahaysanna ay sidii fircoon gooyaan ay laayaan ay gowracaan kolkaas intaasuu maray dabeecaddii insaanka ayuu dareenkeediibu yaqaana fadallaahumaa biguruur buu ilahay yidhi waa soo simbirixiyey simbirraxa nin weyne waa musiibe eh isagoo ku kedinayu halkaa ka soo simbirixiyey falamaa daaqa ashajarata markay labadoodii geeddii dhadhamiyeen wax badanba kamay cunina badat lahumaa waxa u muuqatay saw-aatuhumaa xumaystoodii odaygiiyo islaantii ma asturnaa way isu muuqdeen isla yaabe wadafiqaa waxay bilaabeen sharaca waxay bilaabeen yaksifaana calayhima inay isku dhadhajiyaan dushooda min waraqi aljanna dhirta jannada caleenteeda dabcan caleenta la isku dhajinaya dee haheen yar maaha tanotaynu aragnay maa tu waaweyn midhaheedu waa kasii waaweyn barwaaqada unbay tilmaamaysa markaasay isku astureen sidaynu xagga dambe ku arki doonana ilaahay marka uu u digayo ilmo bani aadam yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihima qaawintii dadka uu qaawinaya muddayna halkiibuu kasii wadaa marka muuqanayaana waxa weeye qofku qaawanaantana wuu ku foolxun yahay asturnaantana wuu ku qurux badan yahay waa intuu caadiga yahay weeye laakiin kol hadduu waasho qaawanaantuna way la qurux badan tahay asturnaantuna waa badownimo iyo nacasnimo ayay tahay way la foolxunta xagga dambayna ku gaadha wanaadaahumaa rabbuhumaa ilaahoodii baa u dhawaaqay alamhkuma alam anhakumaa miyaanan idiin diidin can tilkuma ashajarati geeddiinaa geeddaasoo tan idiin diiday waaqul lakumaa miyaanan idiin odhanin anoo idiin digaya ina ashayطaana lakumaa ka shaydaan la yidhaahdaa labadiinana caduwun mubiin cadow buu idin yahay cadaawada cadaystay canaantanaa dhacday marka canaantaasaa ku dhacday waana laga gar joogaayo wixii looga sii digay bay dhex galeen aadan baa anbaday markaasay ummaddiisii anbaday aadan baa ilaaway kolkaasay ummaddiisiina ilowday qaalaa rabbanaa way toobad keeneen waa markaynu ka qaadanayna qisada muhiimka ah insaanku kol haddaad asalkii arkayso dee asalkii kol hadduu halkaa maray farciina waa dee layaab buu leeyahay waxa weeyaan towbadkeen baa lagama maarmaana kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun qaala waxay yidhahdeen rabbanaa ilaah iyagii u dalamnaa anfusanaa nafaha iyagii meel baanu kaga dhacnay wain lam takfir lanaa watarxamnaa haddaanad noo dembi dhaafin oonad noo naxariisanin eebow lanakuunana min alkhaasiriin waxaanu ka mid noqon doonaa kuwa guuldaraysta bay idhahdeen qaala markaa ilaahay baa waxa uhi ihbiduu baldaadega meesha ay ku maamuustaayeen ila haddii cid la maamuusayo meel saraa la saaraaye dega baa layidhi bacdukum libacdin cadow qaarkiinba kuwa kale col bay u yihi walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka dhexdiisana mustaqarun meelaa ku sugnaataan wa mataacun ilaa xiin ilaa waktina inaad ku raaxaysataan oo waxaa ku noolaataan ayaa ku leedihiin dhulka dabeedna dhulkalaa loo soo tuuray meesha laga dejiyey ee la keenay dee waa dhulka un meeshay doonaysa ha ahaato ama jidha ha ahaato ama ardu mawsil ha ahaato waa isku mid un dhul mar hadday ka yimaadeen halka qaala markaa ilaahay baa yidhi fiihaa dhulkanaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa tamuutuuna iyadaa ku dhimanaysaan oo dhex galaysaan oo ku libdhaysaan wa minhaa tukhrajuun iyadun baana laydinka soo saaraya idinka iyo dhulku kala dhammaan maysa lama kala dhammaanay dabeetana waa kuwaa ku dhagay ilma bani aadam meel kala dhacday digniintii ilaahay baa bilaabantay iyo tilmaantuu ilaahay siinaya bani aadamka iyo nicmada u barwaaqeeyay iyo inay ku mahadnaqaan inay mudan yihin yaa bani aadama baa ilaahaw ilma bani aadamow qad anzalnaa calaykum xaqiiqanimo waxaanu idiin soo dejinnay libaasan dhar ayaanu idiin soo dejinnay alla inoogu deeqay waxaan isku asturayno kaasoo yuwaarii saw-aatikum xumaystiinna iyo cawladiinna qariya wariishan wa anzalnaa calaykum riishan shay aa isku qurxisaanoo biica isna waa idiin soo dejinay oo dharkii waa mid la dugsado oo dhaxanta iyo kuleelka laga xidho iyo mid la isku qurxiyo marka kaa la isku qurxinayaana isaguna waa idin mubaaxa waxa ilaahay idiin soo dejiyo idinku nicmeeye wey walibaasu taqwa dalika khayr wa libaasu taqwa dharka alla ka cabsiga ahi dalika khayrun kaasunba khayr badan kaasunba khayra walibaasa taqwana waa qiro suganoo sabcada akhriyeen ama casharadu oo markaa libaasan buu idiin soo dejiyey wa riishan wa libaasa taqwa ayuu isna idiin soo dejiyey dharka alla ka cabsiga ama dharka lagaga dhowrsado ee su-aal ama dharka lagaga dhowrsado cawro ama dharka kulayl iyo qabow lagaga dhowrsado aadaan sii qiimo badan ee balda qiimihiisa aad haddii la idhaahdo taqwadani waa alla kacabsigiina ilaahay uu tilmaamayaa kaasaana khayr badanna waxaa halkaa ka muuqanaya insaanku markaanu camalayo cibaado iyo diintoona lahayn waa muriyo kacawi wuu fool xun yahay wax anfaco ma haysto sida qofka qaawaniba uu la mid yahay labada dharna iskuma mid ahaae kan isaga boorsadun baad kaga tegaya aqalka laakiin ka ilaa qabriga ilaa qiyaamaha kula safraya ku asturayaa walibaasu taqwa dalika khayr wey taasu ismu tafsiirku macnaha u bayaaminayaba alla waxau ihi daalika kaasi min aayaatillaahi buu ka mid yihi aayaadka ilaahay nicmadaa laydin siiyo waa aayaadka ilaahay lacallahum yadakkaruun si ay dadku u waantoobaan yaa bani aadama buu ilahay ihi ilma bani aadamow laa yaftinannakum shaydaanu yuu idin aafaynunu idin ibtilayni kaa shaydaanka la idhaahda kamaa akhraja abawaykum min aljannati labadiidin dhalayba siduu jannada uga soo saaray ee u soo ibtileeyay yanzicu canhumaa waxa uu ka siidayaa libaasahumaa dharkoodii liyuriyahumaa si uu u tusiyo saw-aatihimaa xumaystooda eeg sicirku waa muqaaric yanzicu canhumaa haddii imika joogi lahana uu ka siibi lahaa leanna waa ka dad sidaad aragtay u galay sidaad aragtay ayuu dad u galay marka wuu wadaa isagu weli siibidii iyo ficilkii iyo fulintii muu daynin dadkii dharka uu ka saaraya halla wuxii dadka isqaawinta farayana waa ibliis yaad arag ummadan dowlad dhan oo dowladaha islaamka ku tirsan waa turkiya ayaa beri dhaweed baarlamanka waxaa gabar lagaga saaray dhakadaad masar ku xidhan tahay imaa inaad xubintii baarlamaannimada weydo wa imaa iyo inaad dhakada ka soo furto masarka bal dhakada gabadha yare miskiinadaada baarnool baa laga qodaya maxaa ku jira waxaa ku jira wax weyn waxaa la ysku tirinayaa xubnaha yurub inay ka mid yihiin oo wax iyaga iyo caalamka qarbiga ee gaalada udhexeeya aanu jirin waxa keliya udhexeeya waa gabadhaa dhakada wax ku xidhay tiina kafur ha waa inaa jilibka annaba waa banaan tahay dhakadu way banaan tahay waxaa runtii de sida aayadda dambe ba aynu ku arki doono insaanka quruxaa marka idan waa waa waa nusca shaydaaniya ama wax xagga shaydaanka kasoo guuro galay weeye faydfaydashadu dadku ay faydanayaan maaha inaynu waxba isku adkayno aynu inantii nidhaahno garaysku waa dhaqankii soomaalida islaantii garays baa loo xidhayaa inanti naaskina dhan buu ka muuqdaa dabeetana timiina waa la tidcoo waa la tiidaaya ah walaalawa ka hadli xijaabku waa dhaqan carbeedkana waa dhaqan soomaali albaaninta xalan kasoo dhaadhacay yurubana intaasi la soo taagaya maxaa laga dugsanayaa gabadhaa qaawan baa laleeyahy tiinaasay shabahdaan marka waxba badan kuma sii kala duwanine oo annaga qudhaylaaduma asturnina waynu isku dhownaha dhaqanka iyagii waa kaase dee naga warhaya yaa laytahun marka cumuuman waswaadka xagga shaydaan ka yimaada ee dhaqamadiisa runtii laga feejignaada aad bay muhiim u tahay alla waxa uu tilmaamay khatar aad u badan markaasaa waxau ihi innahu ibliiskaas shaydaan iyo colaa shaydaankaasi yaraakum wuu idin arkayaa huwa isagii weynaaya oo qabiiluhu tolkiis iyo colaalkiisu min xayu laa tarawna meel bay idinka arkayaan idinku aydaan arkayn siday idin arkayaan xaysuda labada dhanba waa la odhan karaa siday idin arkayaan idinku aydaan u arkayn waada waxaanaad sawirataa col kugu soo maqan oo hubaysan oo gantaalihiisii wataa oo aad ka indhasaaban isagana aan waxba kugu seegalayn bal taasuu sawiro khatarta uu leeyahay nin nin baa lagu tooganaya halkaa taagantaa lagu dilaya waa nooca inaa jacalna shayaaiina waxaanu ka yeelnay hawli awliyaa sokeeye liladiina laa yu'minuun dadka bilaa iimaanka ah kol waxa waa shayaatiin waa run wey kol hadduu bilaa iimaan yahay insaankaasi inaan laawo u yahay ehelkiisa iyo gacarkiisu waa shaydaan halkuu kala dhacayaana waa macruuf wa idaa facaluu faaxishatan markay xumaan sameeyaan awliyada shayaatiintu qaaluu waxay idhaahdaan wajadnaa calayha aabaana dee waan helay iyadoo aabbayaasho wataan aabbayaashayaa watay macsiyaa loo diiday dhaqan xumaa loo diiday diin la-aan baa loo diiday daliilkay ku adkaysteen waxa weeye aabbayaasha iyo dhaqan bay noo timi arrintaa laga feejignaado way ka sii badiyeenoo waxay idhahdeen wallahu amaranaa bihaa ilaahay baa na faray bay ilaahay baaba na faray foolxumadaasisa qul waxaad tidhaahdaa ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ilaahay foolxumada dadka ma faro waxalla waxa ilaahay u ina farayaa waa badbaadada khalqiga waa qiyamkiiyo akhlaaqda suuban wixii foolxumaana dadku u diida wakaraha ilaykum waxababa ilaykum liimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ataquuluuna cala allahi ilaahay ma waxaa ka sheegteen maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn qul waxaad tidhaahdaa macnaa aydaan garanayn xumaan iyaa arkaya laakiin aydaan garanaynin waxaa ka iman doona qul waxaad tidhaahdaa amara rabbii bilqasd ilaahay cadaaladuu faraa cid walba xaqiisa in la siiyo cid walbana xaqeeda in la siiyo naftana xaqeeda in la siiyo wa aqiimuu wujuuhakum wejiyaashiina toosiya cinda kulli masjidin masjid kasta kolkaad taagantihiin ilaahay u jihaysta adigoo tukanayo ilaahay boqorkaa la faqay oo kasii jeestay ma wanaagsane ama ka faqay oo naftaadii la sheekaystae alla si wanaagsan u qaabila wadcuuhu caabuda mukhlisiina lahu diina idinkoo cibaadada u gooni yeelaya kamaa bada'akum sidii uu idinku bilaabay bay idin tacuuduun u noqon doonta siduu inagu bilaabay maxay innagoo qaawan innaga oo jilicsan oo mujaa aqoon lahayn oo jaahiliina adduun iyo ubatoona lahayn sidii inaga on baynu soo bixbixi doona kamaa bada'akum tacuuduun fariiqan hadaa qayb ilaahay waa hanuuniyey wa fariiqan qaybna xaqa calayhim adalaala xaqa calayhim waxaa ku sugmay addalaalatu ambashu inay ambadaanay baatilka dhex galaan sidaa u qorun bay ku yimaadeen inahum kuwan ambaday ittakhaduu shayaaiin shayaaiinta waxay ka dhigteen awliyaa sokeeya iyo xigtu min duuni illaah inta alla ka sokaysay shaydaan gacal ka dhigtay shaydaan iyo gaal halkay iskala dhacayaanna alla wuu tilmaamo waxau hi wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum muhtaduun inay hanuunsan yihin waa iyagoo ummadii halaagay iyagoo khayr soo wadin ayay leeyihiin wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad maanta waad arkaysa waxaa ka dhacaya waxay leeyihiin hubka wax kumaada ayaa loo diiday oo salaam lagu haystaa isaga laftiisiina way ku ridayaan oo way xalay bay ka warramayeen kan ciraaqiyiinta u hadlaya waa ka warramaya wuxuu leeyahy dadkii cusbitaallada la keenay jirkoodiiba wuu isqaban la'yahay markaa suntii bay ku rideen baan u malaynaya bahalaanay leeyihiin diyaaradaa loo dalbaday oo tawaangida ayay duqaynayaan hubkan uraniumka lagu dhalaalinaya oo lagu duqaynaya marka cumuuman iyaga oo mufsidiina ayay leeyihin muslixiinba sida suurat lbaqara aynu bilowgeeda kusoo marayn inamaa naxnu muslixuun bay lasoo taagayn wala mufsidiin laakiin waxa yaab badan iyaga ilaahay inooga digayo inooga warramay inooga warranye kana camlaha u jiibinaya subxaana allah kaasaa khatar badan marka halkaa ma dhaafin karayna wallahu aclam